bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa dhama shuguri faarax ducaale oo ka tirsan taliska ciidanka booliiska dowladda jubbaland waxaan rabaa maanta reer jubbaland saxaafadda inaan kula wadaago dhacdadii xalay ka dhacday xaafadda farjanno waaxda dalxiiska geeridii ku timid allah u naxariiste marxuun cabdulaahi cabdiraxmaan abukar ina caasha shongolow maxamed marxuunkaasuu ku geeriyooday magaalada kismaayo xalay wuxuuna u geeriyooday marwadiisii hore oo caruurta u dhashay oo lix caruur ah afar wiil iyo laba gabdhood u haysay ayaa gacantii gacanteeda ku dishay marxuunka sida ay xaqiijiyeen ciidanka booliiska dowladda jubbaland waaxda dambi baarista goobta markuu booliisku tegey waxaa loogu tegey marxuunkii iyo macluumaadkii meeshaasi loogu tegey waxay noqdeen ninkaasi inuu u geeriyooday sun laga soo iibiyey magaalada oo loo yaqaano sunta libaaxa suntaas oo loogu daray cabitaan noociisa loo yaqaano furulaatada ayaa loogu dhex daray ciidanka booliiska dowladda jubbaland waxay sameeyeen baaritaan halkaas oo baaritaankaasi lagu soo qabtay eedaysanihii falkaasi geystay oo magaceeda la yidhaahdo sahro xuseen maxamed ina maryam xuseen shongolow arwax oo soddon jir ah ku dhalatay mashaqo degan kismaayo xaafadda farjanno dhacdadaasi xalay waxay dhacday abaara laba saac ayay xalay dhacdadaasi dhacday ninkaasi saasuu ku geeriyooday allah u naxariisto eedaysanihii gabadhii falka geysatay ee caruurta u dhashay ee hore waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska dowladda jubbaland gaar ahaan waaxda baarista dembiyada waxaana la horkeeni doonaa haddii tii rabbi ay ku noqoto maxkamadda ayaa lasoo hor istaajin doonaa cadaaladda waxaa jiray saacadihii u dambeeyey in baraha bulshada lala dhex marahayay in islaantu ay rag badan shukaansanaysa iyo wax noocaasa waxaasi waxba kama jiraan qoftaasi ayadaa faldambiyeedka gacanteeda ku geysatay waana qiraal afkeedayna ka qiranaysaa laba xaas buu lahaa saa awgeed way kala tegeen hadda waxay wadeen isu soo noqosho iyo isku soo laabasho waxayna sababtay isku soo laabashadii in falkaasi geeridaasi ay ka timaado loona adeegsado cabitaan loogu daray sunta libaaxa aad baan u mahadsantihiin